sawirada laleeyahay nabiga soo hadasho ayaa wax looga sheegay yurub oo maaragtay dhibaatada ka dhacday oo laba qaybood mid waxa weeyaan dhibka dhacay iyo waxa socda waxa ka dambeeya iyo ujeedada laga leeyahay iyo anaga muslimiin ahaan maxaan oga aaday midda hore haddaan ka bilaabo dhibka meesha ka dhacaya waxa weye dadka dad gaalaa weeye gaar ahaan dee yahuudda waa garanaysaan ayaga waxa caado u haba inay ambiyada caayaan yani maaragtay oo wax ka sheegaan dhammaan ambiyada waxba ka sheega nabiyullahi ciisa nabiyullahi muusa nabigeena sal alay si gaara marka marka ambiyada la beegsadaa waa caado iyo yahuudda la ahaan jirtay sidaa maqashayna nimanka soo saari jiray jariidadan in badan yahuud ayay ahaayeen tan kale waxa weye ilahi subxana watacala ayaa wuxuu qadaray in ambiyada maxaan ku raaa wanaagsan dabcan oo makhluuqaadka ilaahay u fadli badan in ambiyadaas maxaan ku raaa dad xun lagu salido oo maaragtay ayaguna haddee sharaftii ambiyada ayaa muuqanaysa xumaatadii dadkaasna way muuqanaysaa si ilahi ley wakadalika jacalnaa likuli nabiyin caduwan min almujrimiin nabi kasta cadow mujrimiinta kamid ah ayaa loo qadaray oo lagu saliday mida saddexaad waxa weeyaan wadamada yurub waa garanaysa diinta islaamka ayaa ku fidaysa diimahoodii iyo maarata waxay haysteen baa fashilmay kaniisooyinkii baa xirmay waa lagu kala tegay carabbii marka ayagoo middaa asturhay middaa qarinhaya oo maarata aada iyo aad uga xanaaqsan oo xaska iyo diintaa fidaysa xaqa ah ayay waxaan ummadda ku mushqulinhayaan marka midda waxaa la odhan karaa asbaabta waxaa u dambaysa asbaabta in fitna la abuuro oo muslimiinta yurubta kusoo badanaysa oo maxaankuwa runtii magac fiican iyo muuqaal fiican ku leh in maaragtay yahuuddu aada uga xun tahay maxaa yeelay yahuudda ayada ayaa maaragtay ka kalumaysan jirta wadamadaas oo maaragtay yani ka faa'iidaysanaysa marka in muslimiintu ay diintooda la soo galaan diintaas ay muuqato ayay diidahayaan oo ayagu meeshay joogeen baa maaragtay xooga u baqahayaan intaas waa asbaabta la oran karaa kale waxa weeye runtii maarata maa anagu marka dadka yurub jooga intooda maskaxda le ama maaragta maslaxadooda yaqaana ayaan waxaan usheegaynaa in intooda xun ay qabtaan oo caalamka iyo maaragtay maslaxada caamka dadka ka dhaxaysa iyo cilaaqaadka iyo nabashaha inaan lagu xadgudbin dadka muslimiinta waxaa la haboon usoo jeedinaynaa inay ogaadaan dhibkaanu dhib jiri jira weeyaan waana sii jiri doonaa lakin anaga waxaan arkaa nabiga sal alay waslam diinte iyo diinteenna xaq ay nagu leedahay inaan kasoo baxno oo anagu diinta barashadeeda xaggee ku ogeen nabiga sal alayhi wasalam sunadiisa shareecadiisa xaggee lagu ogaa anaga lafteenaaba dayax inaa la oran karaa saas waa mid kale waxa weeye nimankaan hadday xumaato fidi ay fidiyeen oo waxun daabaceen in anagu aan daabacno wax wanaaga maxaa loo diidahaya oo qofka muslimka uu ahaado muuqaal fiican oo diintiisa akhlaaqdiisa ka tarjumahaya wadamada yurubta diintooda waa baaba'day diinta keliya socon kartaa diinteena weeye in maarata magac ahaan iyo muuqaal ahaan akhlaaq ahaan la muujiyo ayay xaq nagu leedahay muslimiinta guud ahaana diintooda ayaga ayaa haybad u yeeli kara inay haybad yeeshaan oo awood yeeshaan oo isku duumaan oo ay maaragtay muuqaal fiican yeeshaan taas baa lagu soo celin karaa haybadda islaamka iyo haybadda qur-aankeena iyo haybadda nabigeena sala allahu alayhi wasalam ugu dambeyn waxa weeye nimanka waxaan sameynaya oo dadka iska laynaya laftoodu mushkilada qayb bay ka yihiin islaamka suuraddiisa inay xumeeyaan bay qayb ka yihiin dibka soo gaaray nabiga sala alayh wasalam iyo soo gaaray muslimiinta qaybka marka laftooda inay maaragtay dhibka joojiyaan oo dhibkaas meel kasta uu gaaray ilahi subxana watacala ay ka baqaan oo islaamka iyo suuradda aan ay ka xumeynayaan ay ka joogsadaan baan maaragtay kusoo khatimayna wabilahi tawfiiq